بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مدبست عشلدها الدينة الحسيني halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii koob iyo toddobaatanaad ee tafsiirka qur-aanka kariimka waxaana soo jeedinaya sheekh maxamed sheekh cumar dir
الصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه الأخيار وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين waxaan dul ugu yar noqon lahaa aayadda toddobiyo siddeetan oo aanu yar dedejinay wadannuuni id dahaba muqaadiban fadanna an lan naqdira calayh wadannuun nebiga la idhaahdo isagana xus ama wa adkhalnaahu fii raxmatina id wakti ka waran dahaba uu tegay muqaadiban isagoo cadhaysan oo u cadhaysan qoladiis macnaa aada buu uga cadhooday markay diideen fadanna an lan naqdira calayhi wuxuu mooday inaanaan cidhiiri gelinayn marka waa la cidhiiri geliyey oo cidhiiri baa ku dhacay alla waxa uu kusoo khatimay suuraddaa hore gebagabadeeda haddaad aragto haddii aada u fiirsato wain adri lacalahu fitnatun lakum wamataacun ilaa xiin waxaad tidhaha nebi maxamed oo dibdhigaala dibdhigae cadaabka ma ogi waxaa laga yaabaa inuu yahay fitna imtixaan idinka laydin dibdhi laydinka dibdhigay imtixaana laydinku imtixaanayo ficlan waanay tahay oo adiga arkaya waxay u qaateen awooddii ilaahay bay laaweyn inay wax yihiinna way ismoodeen wamataacun ilaa xiin qaala rabbi xkum bilxaq ama qul waxaad tidhahdaa rabbi xkum bilxaq ilahay xaq mau kala xukun warabbuna araxmaan ilaha iyagu waa araxmaan oo ka naxariista badan almustacaanu calaa maa tasifuun waxaa sheegaysaan ka laga kaashado wey wax badan bay sheegeen ficlan oo aada u liid oo aflagaada leh oo been abuurad leh intoo dhan ilaahay baanu ka weheshanaynaa suuraddan la yidhahdo suurat alxaj iyadu habka ay u soconayso markeeda hore waa madani waa suuradaha madiine kusoo degay oo way yaryihin suuradaha iyo jeer madiine kusoo degay qur-aanku maki buu u badan yahay inkastoo muuqaalkeeda markaad eegto qaybta hore waxay aada uga hadlaysaa caqiidada iyo qiyaamaha iyo digniinta ee aada iyo aada uga warramaysa ilaa muuqaalkeeda aada moodaysaba suuradihii makiga ahaa qaarkoodna waxaa bay ku tigeen culimada inay makiya madani isugu jirto waxay ka warramaysaa qaybta dambe jihaadka iyo xajka ayay ka warramaysaa xajka laftiisiina waa iska jihaadi marka waa tashriic iyo nidaam ilahay ummadda uu dejiyey oo wada jirkooda iyo hadday shaydaan u midoobayaan iyo haddii cadow midoobayaanba inay dad wada jiro noqdaan ayaa ilaahay ummaddan uu ku baraarujiyey qaybta hore waxaad arkaysaa qiyaamada muuqaalkeedii oo horteenna ilaahay uu keenayo saa aynu ka daawanayno screamka wax laga eegoo kale taasoo runtii aada iyo aada u cajo badan oo qofka markuu ilaahay u warramo isaga haddaan yaqaano rabbi qulubta uu abuuray siduu wax uga dhaadhiciyo marka si cajiiblaba horteenna uu keenaya insaanku markuu aada uga fikiro uu ilaawayo adduunye iyo arrinkeedba bismi illaahi araxmaani araxiim yaa ayuha nnaasu buu ilahay yihi dadow itaquu rabbakum ilaahayna ka cabsada ilaahayna ka cabsada rabbakum idaafada waxay keenaysaa takhwiif ilaahay adiga ku abuuray oo cabsi istaah ayaa kaa mudane ilaahayna ka cabsada ina zalzalata saacati qiyaamada gilgilideedu shay-un cadiim waa arrin weyn marka iyadu soo dhigato ciriyo dhulba wuu gilgilan doonaa iyo dad iyo dunyaba wax waliba way dhaqaaqi doonaan idaa zulzilat alardu zilzaalaha wa akhrajat alardu afqaalaha wa qaala alinsaanu maa laha yowmaidin tuxadisu akhbaaraha wax horaynu naqaanaaba uu isbedeli yowma maalin xusna maxamed ama yowma maalin ayay gilgilan doontaa ama yowma maalin ka cabsada tarawnaha arkaysaan qiyaamadii tadhalu iyadoo dhigayso kullu murdicatin tu kastoo wax jaqsiinaysa camaa ardacat wixii ay jaqsiinaysay haddii waktigaa mid wax jaqsiinaysa ay jirto ama hadday jaqsiin lahaydba murdic iyo murdicatun baa kala jira murdicu waa ta irmaan ay suuragaltay inay wax jaqsiiso murdicatunna waa ta afka ilmaha ugu haysa naaska naaska macnaha waa irdaacun bilquwa wa irdaacun bilficl bilquwa waxay awood u leedahay inay jaqsiiso ta murdica ahi laakiin almurdicatu marka la idhaha ta loo yeelo macnaheedu waxa weye bilficli hadday jaqsiinaysa iyadoo hooyadii ilmaha u godlato afka ugu hayso naxariisteed kaa gaadhay waabay ilaaweysa tadhal way ilaaweysa wa tadacu way dejinaysaa umulaysaa oy dhicinaysaa kullu daati xamlin tu kastoo uur lahaydna xamlaha uurkeedii had iyo jeer rag dumarka waxa uu radiid ku qabtaa adhaxda lagu dhuftaa waktiga naxdin culus oo kama kacdaah ay ku dhacdo markaasaa dabeedna ilmaha ay sii daaya wa tara nnaasa sukaaraa dadkii baad arkaysaa iyagoo wada dawakay sidii wax cabsan oo kale wamaa hum bisukaara kuwa cabsanna ma ah waxay cabbeen ma jira haddana sida uu u heedo daabo qofka cabbaa sidaasoo kale u daandaaneen walaakina cadaaba allahi shadiid ilaahay cadaabkiisa ahaaday mid daran ilaahay cadaabkiisu marka uu insaanka ku habsado caqli iyo cilmiba uu lumaya uu wareeraya wuxuu doonaya ha ahaado qofku maalinta xaalku saas u adag yahay baa ilaahay wa min annaasi dadkii waxaa ka mid a baa ilaahay uhi markuu ka warramay qiyaamada dambaysa iyo adaygeeda bal kuwa aan kaba warhayn oan u diyaargaroobine wa min annaasi dadkii waxaa ka mid a man yujaadilu fi illaah dar ilaahay ka murmaya awooddiisa iyo abuurkiisa uu khalqiga mar dambe abuuro iyo sifaadkiisa iyo tawxiidkiisa iyo sharcigiisa fillaah intaba way ka murmayaan bikayri cilmin gardare jahli bay ku murmayaan jahli aqoon daro qof murmoon aqoon hayn wayatabicu waxa uu raacayaa kula shaydaanin mariid shaydaan kastoo madax adag mariidku waa mutamarid tegey oo alla ka durkay macnaheedu waxa weeye ilaahay hadduu addoonku diido cidlo isma taago wax la yidhaahdo xiyaadi inuu qofku meel istaagaa ma jiro imaa inuu ilaahay ka tala qaato wa imaa inuu shaydaan ku faylo kutiba calayhi waxaa hore loogu qadaro lagu qoray shaydaanka annahu arinku inuu yahay man tawallaahu ka xigto ka dhigta ee xidhiidhiya fa annahu shaydaanku yudiluhu uu ambin wayahdiihi waxa uu ku hagi doonaa ilaa cadaabi saciir ilaa cadaabi saciiri naar holcaysa cadaabkeed shaydaanna arrinkii hore ilaahay ugu qoray waxa uu ahaa iyo go-aankii hore u dhacay cidda intuu ilaahay ka goosto shaydaan bedel qaata inuu ambiyo cadaab la geliyo ma kaana lii calaykum min sulطaanin ilaa an dacawtukum fastajabtum lii falaa taluumuunii waluumuu anfusakum saasuu leeyahy dee gacan haadiskayga halkan idin keenay buu leeyahy yaa ayuha annaasu buu ilahay yihi dadow in kuntum fii raybin haddaa ka shakisan tihiin min albacth soo noolaynta ilaahay khalqiga uu soo nooleeyo fa inaa khalaqnaakum buu ilahay yidhi waanu idin abuurnay haddaad taa ka shakideen bal ta hore eega ta hore ee idaan jirinba tan dambe waaba laydin soo obargaraynaya dib baa laydin soo habaynayaae oo dib u soo celin baa jirte bal tan hore eega halkaa ka timaadeen oo cashar ha idiin noqoto tan idin anfaca isla markaana idiin sahasha inaad rumaysataan soo noolaynta dambe fa innaa khalaqnaakum waxaanu idinka abuurnay min turaabin ciida oo aabehen uma min nudfatin candhuufyar nudfada marar badan baynu soo xusnaye waxa weeye biyaha aabbaha ka dhacaya wax yar oo ka mid oo lagu magacaabo alxayawaan almanawi jurfuumadaa yar noolahaa yar dhaafaya biyaha ka dhex baxaya inta kale ama tamarba u noqonaysa ama usii gelbinaysa iyo raximkii hooyada ay ku sugayso iyadana xayawaankaa yar laydhaa albawayda labadaasaa ilaahay isku daray min nudfatin amshaaj halkaasaa dabeedna lagu soo dhaweeyey uma min calaq diyaarkii bay labadoodii iskula dhigeen makaanka ee ilaahay u diyaariyey calaqa xinjir bay noqdeen halkaa ku tacliq bijidaari raxim uma min mudqa shay waxa ay haddana noqdeen waxaa laydinka abuuray haddana min mudqa oo islad hiliba oo u eg marka cantuugada hilibka aad afka gelisada calaaliso siday u buusbuusanto saasoo kale mukhallaqatin oo kayri mukhallaq mid abuuran iyo mid aan abuurnaynba ilmuhu markuu dhiciska yahay ama waa mukhallaqa oo waxa uu yeelanayaa suurad sawirkii bani aadamka ayuu yeelanayaa ama waa kayru mukhallaq oo weli waa wasladnimadii linubayina lakum dakarnaa lakum linubayina lakum arinkaasaanu idiin sheegnay caalamu larxaam riximka hooyada waxa ka socda ayaanu idiin iftiiminay si aa u aragtaan alla awoodiisa wanuqiru fi larxaami maa nashaa riximka hooyada waxaanu ku sugaynaa waxaanu doonno ilaa ajalin musamaa ilaa muddo magacaaban ayaa riximka hooyada ilmihii uu ku jirayaa ilaa waktigu ilaahay doonayo manaha ilmaha qaarkiibaa ilaa inta uu shin gaadhayo lagu daynaya caloosha qaarkiina wuu soo dhaafaya way dhicinaysaa hooyadii uma intaa kadib nukhrijukum waan idin soo saaraynaa iflan idinkaoo mujo ah difl waa marxalada ugu horeysa ilmuhu hooyada ka yimaado intaanu sabi iyo walad iyo ulaam iyo waxba gaadhin waa ifli waa mujadaa yar uma litabluquu si aa u gaadhaan ashuddakum waktigaa muddo karayseen ay isku tumanayseen hebel waa taabaqaad waa kaalin waa kaalin qaad baa laydin isku tuntay ashuddakum wa minkum waxaa idin ka mid a halkaa markii aad sii dhaafteen man yutawafaa mid la oofsanayo oo adduunka ka safraya oo isagoo awoodii leh isla markaana tanla waad calfanaysa oo usoo fayfaydanaya adduunyada madaxnimadeeda iyo maalkeeda iyo iminkay bilaabantay leh kam wa kam wax soo baranaya labaatan sanoo b h d isagoo qaatay ole iminkunbaad jaahaynaysa dabeetana xabaalaha naxash loogu qaaday marka ha ka fikirin oo ha is odhanin adigu dadkii iminka weli way ku hadhantahay ha odhan iyo waktigan odayaasha faaligu ku dhaca dadka qaar baa ku walahi odayaasha sanadka aad bay u dhimanayaan yaa u ballan qaaday shabaabku inay noolaanayaan laa ha ku talagelina mar walba liiska adigu dadka kusii qoran weligaaba xoog badno weligaaba caafimaad lah weligaaba daadii dhexdhexaadkaa joog ilaahay waxa uu leeyahay wa minkum man yutawafaa mid la ofsanaya idin ka mida isagoo isku tunto mudakara oo waktigii xaggiisa leegaya taagan ama kambaynkiiba isagoo ku jiraoo baashii u dhadhamayso wa minkum waxaa idin ka mid a man yuraddu ilaa ardali lcumr mid loo celinayo cumrikiisa u liita cumrika u liita oo dee waktigaa saasiqa ah likay laa yaclama si aanu u garanin min bacdi cilmin intuu aqoon lahaa kadib shay-an waxba ilaahay si u sawiro muuqaalkiisa usoo dhigee caqli buu lahaayo cilmi buu lahaayo maskax fiican buu lahaa waa la yaqaanay hebel dabeetana wuu kharifay marka odayga aamusiya buu ku dambeeyey arrinkiisu iyo sida caruurta yaryar ha loogu heeso hala maaweeliyo likay laa yaclama min bacdi cilmin shay-a cimri dhararkii waa kaa cimriga allaha kuu raajiyo dadka allaha kuu daayo halkaasay ku dambaysaa saasaqaayo qofkiio sacsaca marka marxaladdaa eeg waa waxay ka soo bilaabantay min turaabin min nudfatin ilaa ardali lcumr sii socod iyo soo socod nuqsaan baa horreysay nuqsaan baanu ku dambeeyey wa tara larda baa ilahay uli bal awood kale haddana eeg wa tara larda dhulkii baad arkaysaa haamidatan iyadoo bus ah wallahi dhulkii waa omas baa la idhaha qiiq baa ka duulaya fa idaa anzalnaa calayha almaa kolkaanu biyaha kusoo dejina ihtazat way gilgilan si u liiqdo waa arrin cilmi oo qur-aanku inoo tilmaamayo halkuu dhulku biyaha u cabayo warabat way soo foodhici oo kor bay usoo kacayaan ciiddii ay usoo kacaysa wa ambatat waxa ay soo daysay soo saartay min kulli zawjin bahiij shay kasta oo nooc kasta weeye zawjku bahiij oo bilicsan waxaa ka soo baxay uun geed yar iyo geed dheer iyo nooc walba leh oo quruxsan baa ka soo baxay daalika kaasaa la idin tilmaamay biana allaha ilaahay huwa alxaqu wey ka awoodda badan weeye waxba ku adkaan wa anahu arrinku waxa uu yahay yuxyi lmawta ama waanahu ilaahay yuxyi lmawta kuwa dhintay buu soo noolaynaya waanahu calaa kulli shayin qadiir wax walbana uu karaa daalika kaasaa laydin sheegay oo daliil wuxuu idiin noqonaya inuu ilahay xaqi inuu ilaahay kuwa dhintay soo noolaynayo inuu ilaahay wax walba karo waana saaca arrintaasi waxay caddaynaysaa laydinku soo qaatay anna saacata aatiyatun qiyaamadu inay imanayso laa rayba fiiha shaki kuma sugnaanin dhicitaankeeda dar shakiya way jiraan laakiin shakiga noocaasi ku talagal iyo tixgelintoona male sidaa darteed baa ilaahay yihi laa rayba fiiha leannahu waxaan kol haddaanu qofka wixiisu wax ka soo qaad lahay naga dhaafa baa laya hebel wixiisu ma jire wii wax walba waxa lasoo qaadaa wixii talagal iyo tirsi leh marka laa rayba fii laa rayba fiiha kukaka shakiaan shakigiisu tixgelin lahayn waana allaha ilaahay yabcatu man fi lqubuur cidda xabaalaha ku sugan buu ilaahay soo saari doonaa ilaahay cidda xabaalaha ku sugan buu soo saaraya dabeetana intuu dhagaha taagu yaabo kii markaa murmayeybaa waxa uu leeyahy man bacaanaa min marqadina hada ma hada maa wacda araxmaanu wasadaqa almursaluun waa yaabsanyihin waanu jiifnay yaana soo toosiyey talow le rusushu waxay sheegaysay waa kan wa min annaasi buu ilahay yihi dadkii waxaa ka mida mar kale man yujaadilu fi illaah mid ilaahay ku murma ka murmaya qaar yidhi ma jiro waynu aragn qaar yidhi keli maaha waynu aragn qaar yidhi ma karana waynu aragn intuba iminkay joogaan waa dunyada aynu ku haynaa oo ayna agmarmarayaan bikayri cilmin aqoon daro walaa hudan hanuun la-aan walaa kitaabin muniir iyo kitaab iftiimaya la-aanti cilmi ma hayo macnaha ka yimaada xagga caqliga oo caqliyan kuguma qancin karo hanuun isagana daliil sugani ma jiro kitaab muniira oo iftiimaya oo wax qancin karana ma hayo arrintanoo kale de qofku marka uu ka hadlayo waxay fidrada cilmi waafaqsan inuu keeno in badan baa qur-aanku adilo caqliya inoo tilmaamaya mid kitaab laga soo naqilay inuu keeno waxbaba ma hayaba anaa idhi buu la soo taagan yahay mid gaalay ku soo degtay laakiin dee qurayshtii ka mid ahaa naskuse sidiisiibuu u nool yahay ilaa qiyaamahana loogu camalfalaya taaniya cidfihii dhinaciisuu maroorin ismaroorin buu bilaabay liyudila can sabiili illaah mar haddii yudila yadila aan ahayn yudila ay to yaadu godantao ficil mucadaad liyudila annaasa can sabiili illaah si uu dadka uga lumiyo ilaahay jidkiisa xaqa ah ayuu weydaarinaya alla wuxuu gacan haadiye kaa raacay way ambadeen kuwa malaaxidada raacay shuuciyiinta iyo kuwa raacay ra'samaaliyiinta iyo kuwa ku baaqaya dadku inay xoroobaan oo adduunyada un ay caabudaan iyo gaalada noocnoocooda wax alla wixii ka tala qaatay manhaja ka qaateen idholojiyada iyo fikrada ka qaateen akhlaaqa ka qaateen waa liyudilla can sabiili illah la daadega kuwa lahu fi dunya khizun adduunyada dulli buu leeyahy wanudiiquhu yowma alqiyaama maalinta qiyaamahana waxaanu dhadhasiin doonaa cadaab alxariiq cadaab guba xariiq cadaab alxariiq cadaab gubaya marka khiz dee adduunyada dulli buu leeyahay oo sideedaba dee insaanku waxa uu cisi ku yeeshaa ma aha dunyada iyo quruxdeeda iyo bilicdeede waa akhlaaqda iyo iimaanka iyo alla uu rumaysay isagoo garta wixii loo abuuray iyo wuxuu u joogo kaala-aantii waa dulli dalika bimaa qadamat yadaak ayaa ilaahay u leeyahy markuu u jawaabayo daalika cadaabkaasi waxa uu ahaado sababay bimaa qadamat yadaaka gacmahaagu waa wixii ay horumariyeen wa ana allaha laysa bidallaamin lilcabiid ilaahay addoommaha kuma gardaroodo dallaam waa facaal macnaheedu ma aha ilaahay aada uma dulmiyo dadkae in yar buu dulmiyaa ma aha laakiin ilaaha boqorkaahi waa awood badan yahay awooddiisaa badani ma aha mid ciirciirta oo cidnaba ku dhacda ilahay cidnaba ma dulmiyo xarama dulma calaa nafsi wa jacalahu muxaraman bayna alcibaad sida xadiidka qudsiga ku cad isaguna dulmiga waa iska haraantinimay inagana wuu inoo diiday wa min annaasi wa min annaasi baa soo noqnoqonaysa dadka ilaahay isaga abuurtay isagaana yaqaana waxay yihiin isagaanaynu ka dhegaysanayna ka tala qaadanayna weligoodba ha jireen qaar badan oo yidhaahda waxaan ku takhasusnay culumta ijtimaacigaa iyo faraaraha dadku ay leeyihin inaanu wax ka sheeg sheegno aanu qaarna ammaano qaarna eedayno kuwa waxba laga dhegaysan maa ilaahay baynu ka dhagaysanaynaa dadka mu'miniinta ahi ilaahay boqorka ahaa ee dadkan abuuray ee tilmaantooda iyo dareenkooda iyo garaadkoodaba yaqaana iyo dhaqankooda ayaa mid san iyo mid xun kala sheegi karaa wa min annaasi dadkii waxaa ka mid a man yacbud allaha calaa xarfi mid ilaahay caabudaya dhinac ka caabudaya xarfi waa araf ma dhinac buu ka caabudayaaoo ulaaika calaa hudan min rabbihim maaha kuwii layidhi hanuunkay ku degeen oy ku xasileen maaha isagu dhan buu taagan yahay fain asaabahu waa lagu fasiraya xarfinimadii fain asaabahu khayrun haddii wanaag uu helo idma'ana bihi uu ku xasil islaamka wain asaabatu fitnatun haddii imtixaan uu soo marana inqalaba calaa wajhi inqalaba wuu noqonaya calaa wajhihi sidiisii hore wejigiisu macnaha waxa wey habkii hore gaalnimadiisii hore u noqon weyi khasira adunya waalaakhira adduunye iyo aakhira markaasi wuu guul daraystay daalika khasaaraha noocaasi addunya aakhira isu maran huwa alkhusraanu almubiin waa khasaaro cad guuldarada caddi waa taif iyo aakhira isu marta in qofka waxba usoo kalaaday yadcuu waxa uu caabudayaa min duuni illahi inta alla ka sokaysa maa laa yaduruhu wamaa laa yanfacuhu waxaan dhibayn hadduu diido waxaan waxba ku tarayn hadduu yeelo dalika huwa dalaalu lbaciid kaasi waa baadi fog baadi fog baa ilahay bal nasku suu tilmaamaye dalika huwa alkhusraan lmubiin dalika huwa dalaalu lbaciid maqaayiista iyo mawaasiinta iyo mafaahiimta sida wuxu fahmile sida wuxu qiyaasile tibaa lagu baraya mahaa khasaaruhu qof xoolo hayay oo dabeedna tuu ka dhacay ama ay ka dhaceenoo waayey oo ka lumay oo hebeloo faramara noqdo wixiisii gacmo madow ka taagan maaha kaas wuu iska yaabyaban karaa waa loo goyn karaayo si unbu arrinkiisu noqon karaa dadka ugu dhex darmi karaaye khasaaraha dhab tahay waa kaa diin la-aanta iyo aakhira la-aanta niman carbeed ba aayaadku ay kusoo degeenoo sababtu ahayd inkastoo lasku caam yahay oo mar walba uu yahay ka lagu camalfalayo oo markay islaamka soo galaan qaarkood haddii ay dee sanadkaa geelu u dhalo oo inama ay u dhashaan oo roobku u do-o la- wuxuu odhan jira waa diin barwaaqo leh diin fiican oo dhadhan la wey haddii intaa uu waayana wuxuu odhanaya waa diin sharah dabeedna wuu dib uu noqonayay saas dadka had iyo jeer guuldarradu ay ku dhacaysa wey marka qofku halkaa waxaa ka cad haddaynu islaamka raacayno ama shareecadda aynu ku camal falayno iyo waa inaynu ogsoonaanaa inay tahay waajib waa inaynu ogsoonaa inay tahay wax laynagu adoonsaday waa inaynu ogsoonaana haddaynu heliy haddaynu waxheliy haddaynu waxweynaba inaynu ku ku qasbannahay oo aynaan khiyaaru lahayn ka berideeda laakiin arrintu waa inaanay noqonin wallahi talow sharciga iyo iyo distoorka iyo xeerka iyo talowkeebaa wax ku jiraan shareecadda ayaabayna anfacayso dadka halkaa ama roob baa lagu helayaa ama dadkaa ku nabad nabadgelyo un ku helaya arrintu waa inaanay noqon oo qura diinta waa inaan dunyo loogu qastin oo qura iyadaa iska imanaysa dunyadu laakiin diinta raacideeda iyo ku camalfalkeeda iyo ku dhaqankeedu waata aynu u abuuranahayba waata aynu addoommaha ku nahay wax waloo inala kulmana waa inaynu maaragtay qaadana dadka qaarkood baa mas-uuliyiintaa markaad kala hadasho ee tira war shareecaddii maxaa loo dabiqi waayo waar awood baynuu leenahay waar berigii hore waa la hadalhayn jire dadkii xaguu maray xaggaynu usii soconnaa war horta aynu isla gaadhno weli waynaan cagadhiganinba ma og tahay markaa kolkaynu maxaynu shareeco qaadanaa ma inagaa cagadhiganayba weli inagiibaaba murumayne eh oo xaggaad muranka kaga baxaysa cudur baa ku hayee dawadiisii haddaanad qaadanin sow sii kordhi maayo infectionku wuu sii labanlaabmayaa un iyo caabaqu meelaan ilaa uu gaadho cidima dawayn karaynin wixii lagaga bixi lahaa mushkiladda ayaa dib dhigay saasaa ilaahay u eedeeyey nimankaa gaalada yadcuu waxa uu caabudayaa laman mid buu caabudayaa daruhu dhibkiisu aqrabu min nafcih dheeftiisaba uu ka dhowi labiisa almawla waxa xumaaday ma almawla naasir hiiliye mid hiilibaad laga daya kaasaa u liita walabiisa alcashiir mid tol iyo sokeeye iyo saaxiib noqdana kaasaa cashiirka inta waa lagu fasiraa mid tol noqda ama isku jilib noqotaan sanamka halkaa yurureekh kharashun kuula yeelan bagwaan bay idhaahdaan iminka hindida iyagoo aada ugu badan yahay waxay dee qof shaqaalihiisa iyo rinjigiisa iyo meelaha loo dhisayo iyo ilaalintiisa iyo waxoo dhan baaba wax dhan ah ayaaba kharashkooda aada u badan yihin laman daruhu aqrabu min nafcih aqrabu min nafcih meesha wax kala dhowi ma jiro waaba dhibun buu la yeelan yihi in allaha ilaahay bal kuwa aragtay haddaba dhaqankoodii xumaaya ayaan darada haysta hawliyadii ilaahayna waa kuwa in allaha yudkilu ilaahay wuxuu gelinayaa aladiina aamanuu wacamilu saalixaati dadka mu'miniinta ah ee camalka fiican sameeyey jannaatin beero tajri min taxtiha alanhaar wa sida webiyaashii qaaligaa sidaa ay u qulqulayaan in allaha yafcalu maa yuriid wuxuu doono ilaahay isagaa sameeya wuxuu doono isaga ayaa samaynaya kanuu xaqa waafajinaya kanuu weydaarinaya kan naar buu siinaya kan jannuu siinaya mid walba wuu sii qoray yafcalu maa yuriid man kaana yadunnu ka malaynaya dadow ka malaynaya an lan yansurahu allahu inaanu ilaahay u hiilinaynin nebigan fi dunya waalaakhira adduunye iyo aakhiraba inaanu nebigani gurmad helaynin ka moodayow falyamdudkaasi ha u taago oo ha ka soo laalaadiya bisababin xarig ila samaa'i xagga kore sabab waa wixii kaa sarreeya un asamaa kullu maa yasmu canka wixii kaa sarreeya sidaa la idhaahay basaqafkaa xarigga kusoo xidho ha isku dabo qoorta ha ku xidho jiq ha isku siiyo uma lyaqdac dabeetana ha iska jaro markii naftu ay qabatay falyadur ha eego hal yudhibanna inuu tagsiye kayduhu falkiisa noocaas maa yakiidu wixii cadho gelinayay waxaynu idhahnaa had iyo jeer qofku marka uu cadhaysan yahay cadhadiisa hala hala dhinto qul muutuu bikaydikum wey qofka nebi maxamed isla horu mari maayo oo diintiisu taabogeli mayso ha isdabo wey ha isdabo marka naqasku qabtana ha eego in cadhadii ka baadayeen kara ceelkiisa hala dhinto xarig xagga kore ha kusoo xidho qoorta ha ku xidho dabeetana ha iska jaro ha eego cadhadii inay ka tagtiyeen kara oo falka noocaas inuu nafis ku keeniyen kara kaasi ha iska dhinto cadhadiisa hala dhinto tafsiirka ibnu kathiir uu doortay weeye in damiirkaa loo celiyo anlan yansurahu allah aimada qaarkoodna waxa ay ku macneeyeen qofkan muuqaalka laga bixinay ka ilaahay ka quustay an ilaahay waxba ka rajaynay kaasi ha isdilo ha isdilo man kaana ka ahaada yadunnu mid malaynaya an lan yansurahu allahu fi dunya walaakhira inaanu yahay adduunye iyo aakhira toona hilimaad siinayn iyo horumar toona ilaahay ka quusta falyamdud bisababi ila samaa dee xadhigga ha isku soo xidhoo xadhig xagga kore ha soo sudho ha isku deldelo uma liyaqdax ha iska jaro falyandur hal yuhiranna kayduhu maa yaqiin shirqoolkiisa macnaha mu'aamaradiisa faldambiyeedkiisaas inuu wixii cadho gelinaya ka nafisiiye in kale ha eego oo ha arko diidma ilaahay uu diidan yahay weeyi dadka ilaahay ka rajo go-ay wakadalika sidaanu qur-aanka usoo dejina anzalnaahu aayaatin bayinaat isagoo aayada cadcada oo wax badan iftiiminayaan soo dejiyey baa ilaahay ui waana allaha yahdii man yuriid ilaahay baa hanuuninaya cidduu doonayo hidaayada hidaayatu dalaala farfiiqa way leeyihin dadka saalixiinta alla xaggiisa dadka ugu yeedhayaa way tusinayaan xaq iyo sawaabka laakiin qofna wuu daadegayaa oo albaabadiisa u ballaqmaya midna uu ka xidhmaya ina aladiina aamanuu dadkii alla rumeeyey waaladiina haaduu ku yuhuudoobay wasaabi'iina iyo kuwa caabuda xidigaha dar xidigaha caabudaa jira iyo wanasaaraa kuwa kiristankaa walmajuusa iyo kuwa dabka caabuda waaladiina ashrakuu iyo kuwa sanamyada caabuda ina allaha yafsilu baynahum dhexdooduu ilaahay kala go-aanin doonaa uu kala garsoori yowma alqiyaama maalinka qiyaamaha ina allaha calaa kulli shayin shahiid wax walbana ilaahay markhaati buu ka yihi ilaahay waxba kama qarsoomaan tabaaraka watacaala mid waliba wuxuu samaynayo waa ogaa marka halkaa rabbi waxa uu ku cadeeyey waxaanoo dham inay ilaahay xaggiisa u socdaan afka ha meermeeriyeen oo ilaahay ha ka meeraysteen haddana way hor iman doonaan rabbi tabaaraka watacaala yowma yukshafu can saaqin wayudcawna ila sujuudi falaa yastaiicuun khaashicatan absaaruhum tarhaquhum dilla waqad kaanuu yudcawna ila sujuudi wahum saalimuun waxyaabaa lagu imtixaanaya aayaadkaa suuratu nuun ku sugan waxay tilmaamayeen inay sujuudu ka mid wixii ilaahay u sujuudi jiray halkaa u baxeen wixii cid kale u sujuudayena halkaa wixii ilaahay caabudaya halkaas wii kalena halkaa dabeedna sujuudaasaa ula dhacaya qofkii muuminka ahaa ee laylyana hore u carbisnaa kii kalena adhaxda iyo adhadhacdaa dhaxunbaa sabarad laga gelinaya qalbow kolba dhan buu u ceeraya halkaasay ku fashilmeen waxaan oo dhan aayaddu tirinaysa alam tara miyaanad arkaynin ana allaha yasjudu waxa ilaahay u sujuudaya man fi samaawaati waman fi lard khalqiga dhulka ku sugan iyo khalqiga ku sugan samooyinka intuba maxaa malaa'iga maxaa mu'miniina ilaahay caabuday waashamsu waalqamar qoraxdii iyo dayaxiina ilaahay bay u sujuudsan yihiin iyo wanujuumu xidigihii xidigaha la caabudayo waaljibaal iyo buurihii waashajar iyo geedka ashajar alashjaar wey ashaa jinsiyeah wadawaab iyo wax alla wixii dhulka dul tukubaya xayawaanaadka wa kahiiru min annaas iyo in badanoo dadka ka mid ah waa muuminiinta wanaagsan ee ilaahay habeen iyo maalinba caabudaya wa kahiirun in badanna xaqa calayhi alcadaab cadaabkiibaa go-aan ku noqday dushiisa oo ku rumoobay xaqa calayhi alcadaab inuu ilaahay cadaabkiisa mariyo naarihiisa ka waraabiyaa go-aan ku noqotay waman yuhin illaahu qofka alla uu dulleeyo ee uu dayriyo darxumaysta famaa lahu min mukrim cid maamuusaysa oo sharfaysaa ma jirto ina allaha yafcalu maa yashaa wuxuu doonuu ilaahay sameeya arrinku isagu ka go-a marka halkaa nasku waxa uu ku muujiyey ilaahay haddii ay diideen in bani aadamka ka mid a ama jiniinsi ka mid ihi hallo waxaasoo dhan meerayaasha iyo xayawaanaadka iyo jaamidaadka iyo dhirta mid waliba ilaahay buu sujuudsan yihi hadduu dhaqdhaqaaqay hadduu jiiqjiiqleey haddii uu xarig mid waliba ilaahay buu sujuudsan yahy hadduu taagan yahayba ka ilaahay addoon u noqday kaasi uu karaamaysaye waa maamuusan yihi kii kalena waa guuldaraysan yihi waman yuhin illaahu famaa lahu min mukrim qofka doonaya sharaf iyo karaamo iyo maamuus adduunya iyo aakhiraba uu ku helo ilaahay ha weydiisto way anbadeen dadka cid kale karaamo ka doonaya cid kale oo shisheeye ah ama nacaba oo ka mid ah acdaa'ada ilaahay kuwa ka doono karaamo waa hubaal inay dulloobayaan way dulloobayaan dadka had iyo jeer cadowgu uu aada u dullaysto waxa ugu badan amaba ay yihiinba kuwa iyaga karaamada ka doona waman yuhin illaahu famaa lahu min mukrim cumar ibnu khadaab maqaaladiisii waad xusuusantahay radia allaahu canh annagu waxaanu nahay dad ilaahay u islaamka ku karaameeyey ku sharifay oo ciziga uu ku ciseeyey cidda markaas haddii aanu ka doonno meel kale cisiga ilaahay baana dulleeyay saasaanu la qabsanno anu naqaanaa buu leeyay aanu ku qanacsanay in allaha yafcalu maa yashaa cid kaleo waxay doonto samayn kartaa ma jirto qur-aankan kariimka hore in badan baad soo aragtay ama aynu soo sheegnay ama aad ka dareemaysaa markaad akriday ilahay inuu basharkan ugu talagalay basharkan lagu talagalay laakiin makhluuqaadka kale xayawaanaadka iyo buuraha iyo jaamidaadka iyo maya law anzalna hada alqur'aana calaa jabalin lara'aytahu khaashican mutasaddican min khashyati illaah haddii buuraha iyo lagu soo dejin lahaa goobaha adag ee jaamidaadka ah inay naga dareen wanaagsanaan lahayn baa ayaa nasku u bayaamiyey marka taa waxaynu uga jeednaa waxaad arkaysaa qur-aanka kariimka ah qiimeyn buu saaraya caalamkan dadka ku nool iyo waxa ilaahay diintiisii iyo wixii ay karaamo ku yeelanayeen ay ka yeeleen marka dabeetana qur-aanku oo tilmaamo muuqaalka ay dadku leeyihiin caalamkan marka ay joogaan ayaa haddana uu ku xidhayaa kolkiiba abaalmarintoodii oo adduuniya aakhire lama kala reebayo mana kala hadhayaan waa laba isqabahaya qofku halkan buu socday wuu calaf qaaday dabeetana wuu dhaadhacay markiiba jazaagii baa ku xigada labadaa qolaa ilaahay uu tilmaamaya haddaba xadiidkii muslim kitaabkiisa uu ku khatimayo macnaha aayaadkan aayaadkan kolka uu tafsiirayo kusoo khatima haadaani baa ilahay uhi labadaasi khasmaani waa laba doodaya oo ikhtasamuu fii rabbihim ilaahoodiibay ku murmeen awliyada ilaahay ilaahooday aaminsan yihin tawxiidkiisay rumaysan yihin awooddiisay rumaysan yihin tasarufkiisai wax lagu xaqu leey alcadl ayay xaqiijiyeen qaybina way kasoo horjeedaa baleega baalkooda faaladiina kafaruu kuwii gaaloobay ee ilaahay awoodiisa yidhi waa asturaynaa ma asturi karaane qudicat lahum waxa loo tolay oo loo gooyey hiyaabun min naar dhar naara waxaa la yidhaha hebel dee intaasoo dhara buu goostay baa wuu goostay marka dhar baa loo jaray naar ah saraabiiluhum min qatiraan wa takshaa wujuuhahum annaar waa dhar naxaasiya daamura kaasaa dhag lagu siiyo oo loo iyo kabahaasaa loo iliyo yusabu min fawqihim habka ilaahay u cadaabayo wahabuu qofka mu'minkaee dareen wanaagsani ka jiri dhacoonayo wey yusabu waxaa lagaga soo shubayaa min fawqi ru'uusihim xaggooda kore alxamiim biyo aada u kulul oo kulaylkoodu aada u baday nabi maxamedna caleyhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamayay dee naarta kulaylkeedu halkan aynu ku hayno waa taasoo toddobaatan loo qaybiyey kulaylkeeda mid ka mid a sagaal iyo lixdan baa heerkulkii maqan yahay asxaabtu madaxay qabsadeen waxay le innahaa la kaafiya yaa rasuul allah wala tanaa baan waxba reebteen electrigeeda iyo mashiinadeeda iyo ololkeeda tanaa baan waxba reebteen iyadoo lasii kordhiyey intaasu iska daayo yusharu bihi waxaa lagu dhalaalinayaa biyaha maa fii butuunihim waxa calooshooda allow waxa uurku jirti markaasuu saa'il noqonaya shubmaya waljuluud haraggii iyo maqaarkiina oo meesha damqashadiiyo dareenkuu ku badan yahayna wuu dhalaalay walahum waxay leeyihiin ay mutaysteen laanta istixqaaqaasay ku tusinaysaa maqaamicu min xadiid dubayaal dubayaal xadiida baalkan robodka la idhaahde baabuurta iyo garaaca ama lagu sameeyo warshadaha dubayaasha waaweyn u qaadanayo kaasoo kale wey waasaa lagu dhufanaya kulamaa araaduu markay doonaan markastay doonaan an yakhrujuu minhaa inay ka soo baxaan oo dheriga marka had iyo jeeraad wax loogu kariyo kor buu wixii kusoo jiray usoo qaabaa afka ay kusoo dhowaadaan min kamin murugo iyo ciil iyo balaayo haysata awgeed kamigu muruguha min kamin musiibo ku dhacday iyo murugo haysato awgeed markay kor ula soo kacaan uciiduu fiiha dib baa loogu celiyaa dubayaashanunbaa lagu dhufanaya waduuquu cadaaba alxariiqi baa laleeyahy duuq inaka anta alcasiizu lkariim nin isla wanaagsan baad ahayd oo dabaqada sare isu haysto dad oo dhan ka tegay waa ku kan haddaba waduuquu cadaaba alxariiq baa laleeyahy cadaabka wax kubaya dhadhamiya kuwa halkaasaad arrinkoodii ku aragtay dhowrka aayadood baa ilaahay uu kusoo koobay tabaaraka wa tacaala muuqaalkaa jiidhacadaga qolada kalena waa kuwan bal labadun isbarbardhig labadaa dariiq dariiqna kaasaa lagu helaa dariiqna kas wahadaynaahu najdayn imaa shaakiran wa imaa kafuura ina allaha yudkilu ilaahay wuxuu gelinayaa aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaat dadka labadaa isku daray iimaan bay yeeshana arkaantii iimaanka wa camiluu camal fiican bay la yimaadeen arkaanu islaamkii oo dhan asaalixaat diintii camalkooda diintiibuu waafaqsanya ikhlaasna waa leey intana aad arkayseed aamanu camilu saalixaati akhriyaysaa mar walba arkayseed akhriyaysaa oo diintii oo dhan wey janaatin ayaa ilaahay u gelinayaa tajri min taxtiha alanhaar oo ay wabiyaashii qulqulayaan yuxallowna fiiha waxaa lagu qurxinayaa min asaawira shuuliyaal iyo jinjimo gacmaha la gashado oo min dahabin dahaba walulu-ana waa lagu qurxiyey lu-luna iyagana waa lagu qurxin doonaa oo nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu xusayay tabluqu alxilyatu min almu'mini xaysu yabluqu lwuduu quruxdu qofka muminkaa waxa ay gaadhaysaa dalala meesha weysadu gaadho weysadaasaa iftiimaysa intaasun baa loo gelin wa libaasum fiiha xariir dharkooduna halkaa waa xariir wey halka kuwaa kale aad aragtay waxa loo geliyey ee nag lagu siiyey kabaha birta ah iyo koofiyadda kulula loo iliyey aad ka aragtay kuwa wa libaasuhum fiiha xariir hadalkoodiina waa kan ilaa haddii aad wax walba haysato hadal xumi iyo dhawaaq iyo jaafaajiriqunu ka agbaxayo oo dhagaha lagaaga bixi waayo belama belo waa badanta sida halkaa nagu haysto qofku wax kasta haysto haddii madaxnimo haysto ama maal badan haysto laakiin dal ay isnecab yihiin iyo wax ka cadhaysiiya un agtiisa laga wado nasan maayo cag dhigi maayo qofku laakiin dhan walba way ka raaxaysteen dadkan muminiinta halkan ilaahay uu ku casuumo wahuduu buu ilahay waxa lagu hagay oo la waafajiyo ila ayibi min alqowl hadalkiisa wanaagsan meesha wixii la odhan jiray dembiga bilaa macna ma jiro hadalkiisa wanaagsan wahuduu ilaa siraati alxamiid jidkii la mahadinayay baa lagu hagay jidka la mahadinaya waa ka jannada ku geenayay ilaahay raalli noqoshihiisa qofka muuminka taasi u suxuduubaya wardaya hadal wanaagsan alxamdu lilaahi aladii hadaanaa lihada wamaa kunaa linahtadiya lowlaa an hadaana allah ilaahay bay ku mahadnaqayaan ina aladiina kafaruu kuwii gaaloobay wayasudu wayasuduuna hordhababaya can sabiili illah jidka ilaahay ee xaqa ah ka hor joogsanaya ummadda iyo walmasjid alxaraam masjid alxaraamkii ayay ka hor joogsanayaan dadka alladii masjidkaasoo jacalnaahu aanu ka dhignay linnaasi dadkii sawaan mid ay u siman yihiin alcaakifu fiihi walbaad yastawi alcaakifu fiihi walbaad ka kullagi ee deegaanka ah weeye caakifku baadiguna waa ka socdo ee yimid ee xaj iyo cumro u yimid labadaasaa u siman kuwaas kuwa hor joogsaday lahum cadaabun aliim cadaab kulul bay leeyihiin macnaa khabarkii ina kuwa ilaahay ka gaaloobay ee jidhkiisii xaq ahaa inay maraan dadka u diido masjidulxaraamkii dadka ka hor joogsaday muqadasaadkii xuurtaysta ee dadkii ehelka u ahaa ka hor jooga muqadasaadkaasoo tilmaantooduna ay taatay kuwaas cadaab kulul bay leeyihin cadaabkaa ilaahay uu soo sheegay ayaa abaal u noqonaya kolkaa nasku sidaa uu tilmaamayo alladii jacalnaahu linnaasi sawaan alcaakifu fiihi walbaad laba kale leh meel muslimiintao dhamme ay ilaashanayaan wey muslimiintao dham ayaa had iyo jeer muqadasaadku ogoday ay u yihiin amaana saa darteed baanay ahayn in la yidhaahdo kanna dee xarameynkana sacuudiga unbay wadankiisa yihiin ka isagoo alaqsaana dee waa filistiinta iyo carabta iyo unbuu wadankoodu yahay inagana soomaali iyo afrikaan baa layna yidhaa ogaday aragtida noocaas iyo qaybtaasi xaggay ka timid dee waad la socota haddaanad ka dhacsanayn waad la socotaa dee xuduuddii isticmaalka ingiriisku uu dhagaha dadka ugu rido u laqimay waa waxyigii shaydaanka iyo abaaliista talqiinta noocaas iyo qaybtaas laakiin waa amaana muqadasaadkaas uu nabigu calayhi salaatu wasalaam isku xidhay laa tushaddu arixaalu ilaa ilaa halaaati masaajid saddex masjid baa loo safri karaa buu nabigu leeyahy xarameynka iyo aqsa marka saasay isugu xidhan yihiin waa amaano ummadda islaamka u taalla ilaalintooda iyo tadhiirintooda iyo xorayntooda iyo difaacooda intaba laakiin mafhuumkii marka u lumay wuxuu yaallay iyo ammaanadaba ay garan waayeen dadka iyo meel ay leeyihiin bay sidan u jaanjaameen nabiguna calayhi salaatu wasalaam waa kii ka warramaya lahaa ha u diidina ciddii ilaalinaysa masjidka qof kasta oo ku cibaadaysanaya aya saacatin sha had iyo jeer wakhtiyaal aan salaada la tukan baa jiraan laakiin isaga goor walba waa lagu tukanaya goor walba waana soo gelaya lana xidhi maayo waman yurid fiihi qofka la doona biilxaadin xadgudub qofka la doona iyo dembi iyo gef bidulmin gardaro ilaan xaq kollaba uguma samayn kara ilxaade nudiqu waxaanu dhadhansiin doonaa min cadaabin aliim cadaab kulul baanu dhadhansiin doonaa baa ilaahay wuri tabaaraka wa tacaala inta badan qofka waxa loo qoraa dembiga markuu sameeyo laakiin meelaha qaarkood xasaasiyadda ay leeyihiin awgood iyo muhiimadda ay leeyihiin ayaa qofku waxa hadduu dem inuu sameeyo doono ama inuu ku dambaabo oo meel kaga dhaco uu doono doonidda lafteedaa dembiya doonidda laftigeeda waxaa xun uu doonay baa dembiya qofku hadduu sino doonu iska daayo haddii uu doono khamrigu iska daayo waxba loo qori maayo laakiin hadduu xaramka doono inuu xumaan u geysto waa loo qoraya waxaa kaluu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam qofka muslimkaa dilkiisa haddaad doonto isaga laftiisa dembigiibaa laguu qoraya dembiga laftiisa oo qofkiibaa kawba laga siiyey hebel dil buu isaga waa lagala horeeyey isagoo ahlu naaru ida ltaqa lmuslimaani bisayfayhima falqaatilu walmaqtuulu fi nnaar nabiguna wuxuu ku cileeya waa tusanta markaa xurumaadka dadka muslimiinta ay leeyihiin ayaa muqadasaadkoodaas iyo ay ku jiraan iyo arwaaxdooda iyo ilaalinta nafahooda waxa haddaba rabbi uu ka waramaya bal goobtaa qaaliga ee barakaysana khayraadkan badan lagala kulmayo iyo mu-asiskeedii ciddii asaastay iyadoo tani ay tusaale u tahay ilaahay awliyadiisa ambiyadani hormuudka ay ka yihiin nebi ibraahim iyo nebi maxamed iyo calayhim asalaatu wassalaam kifaaxa ay tan ku soo qaateen nolosha noloshan inta ay joogeen sida ay ilaahay ugu adeecayeen iyo dadaalka badana ay diinta ilaahay u samaynayeen iyo nafiya maalba inay u hurayeen ayaad ka arki doontaa halkan iyadoo runtii tanina ay tahay suuratlxaj sababta loogu magacaabay iyadoo nebi ibraahim cibaadadan ummadda uu u jideeyo ilaahay uu amray ay tahay ammaantiisiyo la waarinayo waid wakti xusba waana aanu diyaarinay liibraahiima ibraahim waxaanu u sallaxnay makaana albeyt beytku halkaa uu ka dhisan yahay baa la dejiyey ibraahim oo dal ilaahay ay uga dhigay markii dalkiisii laga soo eriyay baa ilaahay dad iyo dal iyo dunyo ka khayr badan baa lagu bedelay intii uu ka yimi allaa tushrik bi shay-an waxba aniga hay shariig yeelin baa ilaahay ui oo tahir beyti beytkaygana u nadiifi baa ilaahay uhi lidaa'ifiin kuwa wareegaya waalqaa'imiina kuwa cibaadada u taagan warukaci sujuud kuwa tukanaya wey marna rukuucsan marna sujuudsan u nadiif waa sahal nadaafadan la xaadxaadayo ama la burshaynayo la rajiyeynayo nadaafada qiimaha badane waxa weeye shirkiga iyo asnaamta iyo khuraafaadka iyo diin la-aanta iyo darxumada kale intaba in laga ilaaliyo intaba waa laga ilaalina iyo cid aan xaq u lahayn oo cadow inay gacanta ku haysa ama kasoo agdhawaato intaaba ka nadiifi baa layihi waxaanu geyn oo aanu u qalmin ka nadiifi waana dee kii dhisay suuratulbaqara bilowgeedanu kusoo marnaye isaguna wastaadka ka ahaa inankiisii ismaaciile nebiga ahana uu kuuliga ka ahaa iyagoo hees howloodkooduna ay ahaa iyagoo ilaahay baryaya oo ducaysanaya rabbanaa taqabal mina leh waxaa adu cajaa'ib badan qofka tegey ee eega runtii dee ictibaaraadka iyo duruusta uu ka qaadanayay ka mid tahay ee tadxiyada iyo naftii horanimada ay halkaa hawsha u fulinayeen quraysh oo dhan baa isu tagtoo dhismihii ibraahim iyo inankiisu ay ay dhiseen bay gaadhsiin kari waayeen kolkaasay ka soo gaabiyeen intan dayrka gaabana imika laambadaha dhaadheer ee ka taageen xijru ismaaciil layla oo qabaa'il dhan oo isu tegey ayaa intii dhisi kari waayay markaad imika eegtaabaa dabeetana la yaabaysa dhismahaasi inta uu leega iyo dherarkiisa ee laleeya laba qof baa dhisa macnaa halkaa waxaa ka muuqanaya juhdigooda iyo dadaalkooda iyo inaanay waxba la hadhina ilaahay dartii ay fulinayeen hawsha markaasaa ilaahay uu fara waxaa le waadin fi nnaasi dadka uga dhex dhawaaq ka dhex dhawaaq bilxaj xajka ku yaal ku yeedhi xajka waadin bilxaji fi nnaas xajka ku dhawaaqoo dadka dhexdooda ka dhawaaq ya-tuuka waa iman doonaa rijaalan iyagoo lugeynaya wa calaa kulli daamir iyo shay kasta oo gaadiidahoo bog laalan bog laalan gaadiidku markuu safariya waa kasoo gaajooday ayay ku iman yatiina way iman doonaan min kulli fajin camiiq jiho kasta oo fog fajigu waa jiho camiiquna waa fog jiho kasta oo fog ayay caalamka ka iman doonaan dabeetana sidee sidaa nasku uu tilmaamayo isaguna amarkiibuu qaato waa dhawaaq dadow ilaahay xaj buu idinku waajibaya u kaalaya ilaahayna wuxuu maqashiiyo kuwii riximka ku sugnaa iyo kuwii tagooga iyo kuwii tagooga kale kusii jiray wixii oo dhan ayaa dee telefoonadiisa ilahayna uu gaarsiiyey ila isagaa telefoonadiisu dheeriy hadii looga yeedho dham way tiri mar walbana gaadiidka loo soo fulaya waa ka keenaya min kulli fajin camiid baa shirweyne dadka muslimiinta ay leeyihin oo sanadkiiba mar ay qabsanayaan oo lagu midaynayo inay yihiin ummad walaalaa oo isku tashanaysa oo ilaah keliya wada caabudayo goobtan keliya ku wada xidhan waa arrin runtii muujinaysa cabsida cadowga oo markuu arka inta ah wax badan uu ka haybadaysanayo oo wax badan in dadkan iskaga xidhan inuu dareemayo dee fawaaidka uu leeyahay xajkiiyo kale baxsi bay ubaahanta liyashhaduu buu ilahay yihi si ay u goobjoog ugu noqdaan manaafica lahum dheefe ay leeyihiin oo kuwa adduunyo kuwa aakhiraba leh dembi dhaafkaa weyn dunyo kale iyo waxaa intaan la gaarin dembi dhaaf iyo fawaaidka aynu sheegayna dadka muslimiinta dhexdooda ay kala faa'idaysanayaan qofka dee iminka baadiye ka yimi marka la geeyo xajo odayga haddii loo soo diro ama islaantii fiisu xajka tago isagoo isbedelay buu soo noqdaa yaa dareenkiisa wuu isbedelayaa qofkan macnaa ummadda ilaahay noocyada ay tahay iyo dadka ay walaalaha yihiin iyo ummadda shanta milyan ahee isku shucuurka isku qowlka isku dharka ahe wax isdilaya oo dagaalamaya ama iscawaraya aan lahayn marka qofka ufuqiisa iyo tasic dareen garaadkiisii wuu ballaadhanaya oo ardaagiisii yaraa iyo reer hebelkiini iyo tuuladii iyo wixiibuu kor uga kacaya marka waxa waxyaabihii la doonayabaa ayuu wax badan dareynaya manaaficda ka mid wayadkuruu si ay uxusaan isma allahi ilaahay magaciisa fii ayaamin macluumaatin maalmo la yaqaano waa saddexda maalmood waa ciidda iyo maalmaha ka dambeeya calaa maa shay dushiibay magaca ilaahay ku xusayaan rasaqahum uu ku arsaaqo min bahiimati lancaam nicmoolayda mayeedhadaa markay gowracayaan bismillah bay leeyihin oo dee ciidda iyo maalmihii ka dambeeyey waxaa la qalayaa xoolihii fakuluu minhaa buu ilahay yidhi nicmoolaydaa wax ka cuna geela adhiga lo-da oo adcimuu quudiyo wax siiya alba'is alfaqiir ka baahan ee faraha maran bais buusi baa ku dhacay oo faqriba waxa haya hayn la-aan iyo faramadnaan taa wax siiya uma intaa kadib liyaqduu si ay u gutaan tafatahum liyaqduu si ay u fuliyaan ama ay u gutaan tafatahum wixii wasakadooda ahaa ay isaga nadiifiyaan attafat timihii iyo ogabay qofkii dee tegay baa garanaya dadku ilaahay dartii bay usoo dib jireen maalinkii sideedaad iyo sagaalaad iyo habeenkii tobnaad iyo maalin maalinkii tobnaad intaba dadku waxa uu ahaa tubku joog buu ahaa iyo guul oomanoo markaasaa dabeetana caw yar baa la gogladaayo dhagaxna waa la barkadaa boorkuna wuu duulaya marka ilaahay dartii baa loo soo raamaysoo loo soo dib jiray attafat waa timihii iyo cidiyihii iyo wixii ayaa halkaa lagu xiraya mudh baa laga dhigayaao markaasaa dabeetana cadarka la marsanaya la mariisanaya tafatahu waliyuufuu nuduurahum nadarkoodii si ay u oofiyaan waliyuufuu nuduurahum ama waliyuufuu nuduurahum amarna waa laga dhigi karaa cillana waa laga dhigi karaa ficilada laamka ku jira liyaqduu ha guteen ama si ay u gutaan labadaba nadarkoodiina ha oofiyeen haddii uu jiro camal uu ku nadaray qofku waliyatawafuu ha tawaafeen ama si ay u tawaafaan bilbayt alcatiiq albayt alcatiiq waa baytkii qadiimka ahaa ama waa catiiqoo uu ka xoroobay gacan cadow iyo mujrimiinta waa kaa ilaha ilaaliyey marbacido ku ilaaliyada marka intan oo dhame acmaashii xajka nasku dee uu tilmaamaya maalinta hawlaha yaallay ka mid tahay radaxa ama radaxada shayga ay u yaqaanaan fuqahadu radaxa macnaha waa alramyu waaldabxu waalxalqu waatawaaf in la tuuro buurtii dabeetana dabxi la sameeyo la gowraco timihii la xiiro tawaafkii la sameeyo intana isku xigta dalika buu ilahay yihi kaas alamru dalik kaasaa laydin faray waman yucadim xurumaati illaahi waxyaabaha ilaahay in meel lagaga dhaca xaraantinimeeyey qofka weyneeya fahuwa khayrun lahu way u khayr badantay cinda rabbihi ilaahay agtiisa ilaahaysa agtiisa taasaa u khayr badan xurumaadka iyo muqadasaadkii weeye kuwaas wauxilat lakum waxaa laydiin xalaal yeelay alancaamu nicmoolaydi nicmooleydii ina ilaahay ugu dhawaataan oo halkaa maalintaa waxaa lagu gowracayaa waa hadi sunno iyo faral mid kasta aado halkan waxaynu ku gowracaynana yusama aludxiya udxiya isagana la ydha mid walbana ilaahay baa loogu dhawaanaya qul ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabi alcaalamiin salaatii wa nusukii waa gowraci ilaa maa shay mooyaane yutla calaykum laydinku dul akhriyayo oo dee kuwa ilaahay dartii u qasheen waydan cuni kii markaa isaga wax kale loo qalay sida kan la sheegi doono kaa isagana lama cunayo fajtanibuu ka dheeraada baa ilaahay uhi arrijsa waxa wasakda ah oo min alawsaani sanamyaasha min sanamyaasha ku bayaashsan wajtanibuu ka dheeraada qawla azuur hadalka dembiga ah ka dheeraada sidaasay tahay oo waxyaabaha aan la cunaynin een xalaasha ahayn waxaa ka mida necmoolayda kii loo gowraca idaan ilaahay ahayn aan loo gowraco dhaawac buu ku yahay caqiidada rij wasakda ilaahay uu ku tilmaamay waa wasak wey qofka muminkaa waa nadiifka gaalkiina waa wasak maadaama waxaan aaminsay maadaama waxaan caabudayo qawlu zuur waa hadalkii dembiga ahu hadalka dembigii mar walba uu xun yahay camaladan wanaagsan iyo goobahan wanaagsan marka lagu dhex jirana waa sii mamnuuc alxaju ashhurun macluumaat faman farada fiihina alxaj falaa rafata walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaj xunafaa lilaahi idinkoo ilaahay u leexanaya xaggiisa oo meel waloo dhanba kasoo leexday kayra mushrikiina bihi aan wax kale la caabudayn waman yushrik billaahi qofka ilaahay wax kale la caabudaa fakaanamaa khara waaba isagoo ka soo dhacay min asamaai xagga kore fatakhtafuhu ayr dabeedna shimbiruhu ay kala halqafeen oy kala dhufsadeen aw tahwii bihi riix ama dabayshu ay u tuurtay fii makaanin goob saxiiq ay baciid fog meel fog bal adu waxaad qiyaastaa qof dayuurad laga soo tuuray waslada dhulka soo gaari mayso tusaalihiisu waxa weye marka qofkaa hawada laga soo tuuro imaa in bahala dhexda ka dhufsadaan gorgoradii iyo ufatadii iyo coomaadayaashu ay dhexda ka dhufsadaan ama uu kuba dhaco meel qaada qawsaynahoo aan cidina ka baadi doonayn oo aan cidina u dhowaan karayn oo helicopter un baa da iminka lagu raadiyaa in badan dadka had iyo jeer diyaaradu la burburaan qofka ilaahay intuu ka goostay wax kala caabuday arrinkiisu sidaasaanu wax cagadhigayalahay dhan walba wuu seegay oo halaagsamay dalik sidaas weeye tusaalaha laydin sheegay ifhamuu dalik arrinkaa qaatoo fahma waman yucadim shacaa'ir allahi qofka weyneeya calaamooyinka diinta ilaahay astaamaha u ah diinta ilaahay calaamooyin waaweyn bay leedahay shacaa'ir bay leedahay qofka weyneeye fainahaa weyneynta fa inahaa iyadu macnaa tacdiimuhaa shacaa'irtaa weyneynteedu min taqwa alquluub quluubta alla kacabsiga ku jiray ka turjumaysa oo ay ka mid tahay wey ilaahay diintiisu shacairta ay leedahay buu ka mid yahay camalkan nasku uu ka waramayo ee xajka xajku oo ambiyadii horena way xajayeen kuwa dambena way xajayaan dadka muslimiintiina saasay mar walba camalkan u gudanayaan xikmadaha badana ku jiraana waa kuwa nusuustu ay ka waramaysa in goortii dhaweyta soo sheegaynay meelka dhacooda iyo ku-xadgudubkooda iyo dhayalsigooda inta midba lama ogola sidaa darteed bay aada iyo aada waajib tahay dadkeenna inay aada ugu baraarugaan camalkan qur-aanka kariimkaah uu sidan u ammaanayo ee uga waramayo ee xajka ah dadka laxajeclunbaa iska sii hayso oo qofku wuxuun u leeyahay un bal sanadka dambe bal sanadka dambe laakiin qofka dee asaadu waraaxila ayuu nabigu shardi ka dhigay caleyhi salaatu wasalaam markuu fasiraya aayadda walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istadaaca ilayhi sabiila jidkaasi waxa weeye sahaydii iyo iyo wixii qofka geynayey ee ka soo celinayey iyo wuxuu reerka uga tegay waa intay leeg intay leeg de wax yar wey kam wa kam kullu jeeble imisaa jeeble lagu leeyahayoo dee meeraysanaya madaxa xoqanayo dadkiio sii socdo soo socdo arkaya waa arkaan islaamku inay ku dhamaystirmaan nicmo weyn wey marka yaan la furaysanine inta aada fursadda haysato ka faaideen ka faaidey yaan la dibdhigin nabiguna caleyhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamayaa xajka iyo cumrada mutaabicu buu leey taabicu israaciya oo isdabageliya fainahumaa yanfiyaani alfaqra kamaa yanfi lkiiru khabata alxadiid xadiidkaasoo culamada qaarkood way tadciifiyeen laakiin rag badan baa tasxiixinaya albani laftiisu qola tasxiisiin ku jiraa marka xataa haddii aada bahasha ururinaysood ku dadaalaysood qabqaban leedahay nebigu wuxuu leeyahay way buufiyaan xajki iyo cumradu faqriga ayay buufinayeen iyaga laftuuriyo waad kordhin doontaaye albaabkaas balaqya wada dalika waman yucadim shacaa'ir allahi fainaha min taqwa alquluub waa cibaadaadkaas iyo muqadasaadkaas ilaalintooda iyo ku dadaalkooda iyo dhowridooda lakum waxaa idinku sugnaaday fiihaa necmoolayda iyo gaadiidkaa la qalaya manaaficu dheefaa ku leediin ilaa ajalin musaman ilaa muddo magacaaban inta la gaadhayo oo inta mino ay gaadhayaan ama xaramka uma maxiluhaa ila albayt alcatiiq uma intaa kadib maxiluhaa goobta lagu gowracaya goobta lagu gowracaya ila albayt alcatiiq waa beydkii catiiq ahaa ee cid walba ka xoroobay ee ilaahay ilaaliyey ama qadiimkaba ahaa nebi ibraahim dhisay ina awala beytin wudica linnaasi laladii bibaka marka halkaa waxaa ka muuqday waajib iyo sunno mid kasta ahaadee hadyiga halka lagu gowracaya oo xaramka un beydkana dee iminka beydka dhexdiisa laguma gowrace marar badan baa qur-aanku isagoo tilmaamaya ujeeda xaramka oo tilmaamaa beydka way islaasimayaanoo wixii beydka la xidhiidhsan ee xaramka ahiba wuxuuna leeyin karaamadiisa iyo xurmadiisa waa isku dhanun bay kasoo jeedaan marka inaad tidhaahdo maahan waan fidyoobo neef baa laygu leeyahay aan halkii wadankii kula noqdo oo reerkii aan u qabo dadka qaarkood bay ka dhacdaa taasi oo yidhaahdo dee anigu waan fidiyoobay sanadkii dhaweysan laakiin halkan un baan la imi neefkii ama labadii neef ay igu waajibay maya waa inuu dib u xawilaa lacagtiiyo halkaa masaakiinta makaa la doonaya in cunaa welikulli ummatin buu laha yidhi ummad kasta jacalnaa waxaanu u yeelnay mansakan goob ay ku cibaadaystaan ama cibaado ay la yimaadaan sidan oo kale xajka oo kale liyadkuruu si ay uxusaan isma allahi ilaahay magaciisa calaa maa rasaqahum wixii ku arsaqo min bahiimati lancaam bahiimadu waa mayeedhada nicmolayda aan naatiqadaha inaan hadlaynin marka ay gowracayaan bismi illaah bay odhan mar walo gowrac nafku soo qaadaba ismiga ilahayna waa xusaya sidaa daraaddeed baa raajixu noqon karaa qowlka sheegaya culimada in bisinku waajib yihi oo aanu sunno ahayn ee waajib yahay in lagu gowraco laga yaabo qofku de inuu macduur u noqonayo hadduu ilaawo laakiin aan ogaan looga tegi karayn in la fudaydsadana aanay ahayn mansak goob ay ku cibaadaystaan baa loo sameeyey idinkana halkaasaa ku cibaadaysanaysaan oo camalkan ku guudanaysaan xaaji iyo cumrada hadigaa marka gowracaysaanna ilaahay magaciisa ayaa ku gowracaysaan fa ilaahukum ilaahun waaxid ilaahaynu waa ilaah keliya falahu aslimuu isaga isu dhiiba isdhiiba oo qofkii waxaa laga imtixaanaya naftiisa markaasaa laleeyahay soom iyo salaad la kaalay markaasaa xaggii xoolaa laga imtixaanaya sekadii la kaalay wax ka bixi baa laleeyahay markaasaa labadaba laga imtixaanaya oo xajkii baa layidhi la kaalayoo xoolahaagana isticmaalo waxna qal waxna ka dhigo dee sahaydii iyo wixii aad muwaasalaadka u isticmaali lahayd adiguna orod oo kuclee oo goobta caalamka ka mid a ee buuraha dhaadheer la tag oo ilaahay dartii u tag falahu aslimu isaga uun isu dhiibo amarkiisa qaata meeshu doonaya idin mariye wabashir ilmukhbitiin kuwa ilaahay isu dhuldhigay kuwa u bushaaree kuwaasaa kuwa macnaha ilaahay ka tala qaata almukhbit waa qofka khaashica ee daayaca aladiina kuwii weeye idaa dukira allahu marka ilaahay la xuso wajilat quluubuhum qalbigooda ayaa cabsada oo dee ilaahay buu la xidhan yaha muraaqabada ilaahay uu helkiisay dareemaya wasaabiriina waa kuwa ku safraan ammaanaya calaa maa asaabahum wixii soo gaadha ay xataa daacadan ka soo gaadhay ku sabraan walmuqiimi salaa salaada waa kuwa ogaya wamima razaqnaahum yunfiquuna wixii aanu siinayna waxbay ka bixiyaan saasaa ilaahay uu tilmaamay tabaaraka wa tacaala intan o dhan waa cibaada aan kala hadhay walbudna baa ilaahay uhi geel geel wuu sii cajo badan yahay oo waxaa lagu magacaabay budni dee libadaanati jasadiha jidhkeedaa weyn waa tulud weeye tuldihii iyo geelii ishinkii wey jacalnaahaa waa waxaanu idinka yeelnay lakum idinka min shacaa'ir illaah waa calaamooyinka waaweyn mar haddii uu hadyay wado hadyigaa laftiisu waa shacaa'irku ka mid yahay soo sharxayn lakum fiihaa khayr khayr badanoo adduunya aakhiraba waa ku leedin fadkuru isma allahi ilaahay magaciisa ku xusa marka gowracaysaan calayhaa dusheeda sawaafa iyadoo saddex hadin ku taagan ilaa habkii loo gowracay ayaa qur-aanka kariimka ilaahay inoogu tilmaamay arrinkani muhimadda uu leeyahay awgeed inaga de kolley waxyaabaha hayn waa kuduglaynta baashaa iskaga badanoo dadkeena xaje xataa tijaartii aarka iyagoo xoolo badan qalaya maxaa igu waajibay hal neef oo boqol dollara nabiguna caleyhi salaatu wasalaam boqol geela ayuu geeyey oo maalintaa oo goobtaa ku gowraco markuu ku daalay cali u yihi baliga nafta marka waxaa loo baahanya qofka taajirka intiis fiican tahay waa inuu ugu talageli karaa buddigan ilaahay u ammaanayo sidan oo muuqaalkiisa iyo cajaa'ibkiisa u sheegaya in wax badan bixiyo sawaabka saddex adin bay ku taaganta oo inagu had iyo jeer halkan aynu ruquusayno neefka intaynu fariisino itaaldarabaa iska badan aynu ruquusayno habka ugu fiican ee loo gowracaya geela waa sida intoo la joojiyo ayaa jeeniga bidix baa la xidhaya jeeniga bidix baa la laabaya masaa la xidhaya dabeedna dhinaca dhirigtaa la iska taagayaa neefka waa la dhundadaya dabcan wuxuu u dhacayaa xaggii aad ka taagnayd mooyaane xaggaad ka taagantay waa midigta xagga bidixdee jeer uu ka xidhan yahay buu dhacaya marka taasi waa habka ugu wanaagsane loo qalayo neefkii habkaa ugu fiican ayaa loo gowracayaa baan ujeeda fa idaa wajabat markay dhacdo junuubuhaa dhinacyaasheeda neefkuu dhinacii u dhaco fakuluu minhaa wax ka cuno wa acimuu quudiya alqaanica waalmuctar qaanicu waa kii iska aamusnaa iska xishoonaya waxba cid weydiisanaynin inuu isaa fuqaro badan oo maka jooga waxba weydiisanayn waalmuctar waa ka soo danbaxae soo ligan ee inagu soo taagan isagoo ii dhiibadahaya labada waa lagu tiso kadalika sidaasaanu sakarnahaa lakum idinku sahlnay baa ilahay miyaa la qaban balaha haddaanu ilaahay sahlin jeenigu ku dhufa la wixii soo dhawa u soo dhawaadabe lacallakum tashkuruun inaa ilaahay ku mahadisaan ayaa u dhowdihiin oo la idinka rajaynayaa likay tashkuruun waa nicmo weyn wey diintaasoo ilaahay uu ku waafajiye camalkan uu ku sakhiray intan isuu ka hagaajiyo waa fursad qaaliya